magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayo bandhigga hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed kaasoo ay soo qabanqaabisay dhallinyarada magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda sida xildhibaano wasiiro ururada bulshada odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale ibraahim maxamed oo ah qabanqaabada munaasabadan ayaa ugu horreyn ka warbixisay hoolka oo qof walba dharkii daa dhaqanka wato amba dhaqan laga hadlaayo weliba iyadoo soomaaliya la joogo dadku waa la yaaban yihiin soomaaliya dhowr iyo toban sana joogaa waxaa arkay qurbaha markaa joogno inaa hidaa dhaqanka aa meel walbo barnaamij laga qabanayo dadka dhaano dharka hidaa dhaqanka ma heli karta aa dhaanaysaa dhegta xitaa ma guntiinada ugu yar ma heesaa waxaa arkay wadankeyga markaa dib ugu soo noqday dhallinyaradii inay dhaqanka simeeyey wada xiranayo muddo ay igu qaadatay barnaamijkan anigoo muddo badan ka fikirayay ay suurto gasho inay soomaaliya laga sameeyo culture iyo fashion sababtan waxay tahay waxaa rabaa dhallinyarada inay bartaan dhaqankooda ugu dambeyn qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa ka warbixiyey muhiimadda uu leeyahay hidaha iyo dhaqanka iyadoona u mahad celiyey ifraax maxamed oo ah hindisaha iyo qabanqaabada munaasabadan waxaan taageero u nahay ama garab u nahay gabadheena ifraax saa darteed quruxdan caawa aan arkaayo waxay igu beertay qiiro xoog leh oo ah mustaqbal ifa ay dhallinyaradani leeyihiin inaad tahriibto waxba ma tarayso aniga dalka soomaaliya intaan kula soo ekaaday maalinna ma aanaa ka bixin marka qof walbaba hamigiisa waa inuu ka mirar dhaliyaa dhammaan waxaan u hambalaynahaa marka anoo ka bilaabaya bahda soomaali icons agence iyo ganacsatada qaybaha uduga qaybaha suudadka saaloonnada qaybta qalabka hiddaha iyo dhaqanka dhaqanka waa muhiim dhaqanka iyo afka waxyaabaha ay adduunka ku faanaan waaye marka dhammaantee waa inaan ku faanno ilaalino dhowrno dukumenti garayno